bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii sagaal iyo afartanaad ee kitaabkii suwar min xayaati الصaxaaba ama muuqaalo asxaabta nolosheedii asxaabtii nabiga sala allahu caleyhi wasalam noloshoodii darsigan saxaabiga uu ku saabsan yahayna waxaa la yidhaahdaa abudardaa abudardaa dabcan waa kunyadiisii magiciisase waxaa la yidhaahdaa cuwaymir ibni malik alkhasraji tanna waa kunyadiisi innaga haddii aan soomaalida nahay kunyo ma isticmaalno laakiin carabtu carabtii hore iyo tan iyo maanta nool iyo carab oo dhani kunyada ayay isticmaalaan oo kunyadu sideeda dhan waa waa hadal xurmo ah ama xushmad ahoo qofka intii hebelow ama heblay la dhihi lahaa waxaa loogu yeedhaa ilmaha ay dhaleen hebel aabbihii ama heblo aabbaheed hebel hooyadii ama heblo hooyadeed saas inaga dhaqankaa ma lihin marka inta qofka la dhihi lahaa hebelow ama heblaay yaa waxaa la dhihi hebel aabbihii ama hebla aabbaheed sida badan ee lama dhaho heblo aabbaheed waxay jecel yihiin wiilka in loogu looga kinaayado laakiin way dhacdaa marmar malaha ruuxii aan wiil lahayn ayay gabadhiisa ama inantiisa ayaa looga kinaayado la yidhaahdaa heblo aabbaheed waxaa ka mid a dadka asxaabta waaweyn ee inan uu dhalay looga kinaayoodo abudardaa baa ka mid ahaa ama ninka la idhaha cuwaymir ibni malik alkhasraji maxaa jira dardaa inan waaye wiil ma ah marka magacaas kunyadaas ayuu caan ku noqday saxaabigaa jaliilka ah abudardaa la yidhaahdo oo darda aabbaheed ah sida mu-alifka kitaabka ama kitaabkan sheekhii qoray uu inoo inooga caado dhigay allahu naxariistee doctor cabdiraxmaan ra'fat ilbaasha saxaabi kasta jumlo ama weedh soo koobaysa noloshiisa ayuu isku dayaa inuu kitaabka hortiisa ku qoro ama saxaabiga uu ka hadlaya markaas ee bilowga magaciisa hoostiisa uu ku qoro abudardaa wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa kaana wuxuu aha abudardaa yadfacu canhu dunyaa yadfacu canhu dunyaa adduunyada kii iska riixa oo iska tuura oo iska riixa biraaxatayni labada calaacalood iyo wasadri xabadkaba yuu adduunyada iskaga riixi jiray yacni si xoog ah maxaa jira xoogga bani aadamka uu isticmaalo markuu wax iska riixayo mu wax iska celinayo waxa ugu xoog badan labada gacmood oo gaar ahaan isaga oo hormarinaya labada calaacalood oo ay riixayaan murqihii waaweynaa ee ka dambeeyey iyo xabadka taasi waxay muujinaysaa si xoog leh inuu adduunyada isaga riixayay waa adduunyada uga saahiday waa adduunyada faraha uga qaaday marka abudardaa waxyaabaha lagu xasuusta waxaa ka mid a suhdiga iyo daacinimada uu dadka diinta ugu yeedhayay labadaas ayuu caan ku ahaa halka haddii aad maqasho khaalid ibnulwaliid aada ku xusuusanayso geesinimadiisii iyo dagaalyahanimadiisii iyo mujaahidnimadiisii nahada wuu kacay wuu kacayda waxaa laga wadaa hurdadii ayuu ka kacay hurdadii ayuu ka toosay hurdada markii aada markaad hurdo miyir ma lihid waa dhimasho yar marka markuu miyirku kugu soo noqdo waxaa la yidhaaha hurdadiibuu ka toosay ama wuu ka baraarugay markaad istaagto na wuu kacay baa la yidhaha waa isla midkii uun nahada wuxuu kasoo toosay uu kasoo kacay cuwaymir ibni maalik alkhasraji abudardaa magaciisa dhabta i kaa weeyaane oo wuxuuna ahaa dhalasho ahaan reer khasraj buu ahaa aws iyo khasraj ayay ka koobnaayeen labadii qabiil ee waaweynaa ee carabta ahaa ee magaalada madiine deganaa marka isagu khasraj ayuu ka mid ahaa khasraj ayuu ka dhashay almukanaa ee looga kinaayoodo biabi dardaa abidardaa ninkaa la yidhaahdo wuxuu ka kacay min nowmi hurdadiisii mubakiran waqti hore waqti hore ayuu ka kacay markuu ka kacay wamadaa wuxuu aaday ilaa sanamihi sanamkiisii ayuu aaday waxaa laga sheekeynayaa noloshiisii islaamka ka horreysay markuu mushriga ahaa alladii sanamkaasoo nasabahu uu qotomiyey dhulka madhigina saasuu u qotomiyey fii ashrafi makaanin meel meesha ugu sharafta badan min beytihi gurigiisa gurigiisa ama aqalkiisa meesha ugu sharafta badnayd ayuu qotomiyey sanamkiisa marka sanamkiibuu aaday wuu ka lahay innaga markaan muslimiinta markaan hurdada ka toosno salaada subax sow salaada ma aadno hurdada markaan ka toosno kalimatulxaqi oo shahaadateynkaan ku dhawaaqnaa weysada ayaan aadnaa waan cadaynaynaa waan weyse qaadanaynaa waan tukanaynaa mushrikiintuna markay toosaan sanamkooda ayay aadayeen fa xayaahu wuu salaamay sanamkiisii ayuu salaamay wa dammakhahu wuxuu ku dhammuuqay dhammuuqidda waxaa la yidhaahdaa barafuunka ama cadarka qofka markii wax la mariyo oo laga badiyo laga badbadiyo laga badbadiyo yaa waxaa la yidhaahdaa wuu ku dhammuuqay wa dammakhahu wuxuu ku dhammuuqay sanamkiisii bianfasi maa shay ka ugu qaalisan kaasoo xawaahu matjaruhu dukaankiisu uu koobay dukaankiisa ku jiray wixii dukaankiisa yiilay cadar iyo barafuun yiilay dukaankiisa kii ugu fiicnaa ayuu mariyey marka kalamana bakhaylina wuu ka badbadiyey oo wuu ku shushubay wuu ku shushubay wuu ku dhammuuqay faxayaahu wuu salaamay wa dammakhahu wuxuu ku dhammuuqay sanamkii bianfasi maa shaykii ugu qaalisanaa ama ugu qiimaha badnaa shaygaasoo xawaahu masjaruhu dukaankiisa yiilay dukaankiisii alkabiiri ee weynaa oo min atiibi waxyaabaha laysku carfiyo ee barafuunka iyo cadarkii ay ka mid yihiin uma markaa kadib marka uu sidaa u mariyey cadarkii iyo udugii uu saa u mariyey alqaa calayhi wuxuu dusha ka saaray sanamkiisii thawban maro maro maradaasoo jadiidan cusub oo min faakhiri lxariiri xariirta dharka xariirta la yidhaahdo midka ugu sii fiican ee ugu qaalisan ah xariirtu waa dhar gaarahoo dixiri la yidhaahdo duudatulqazi ayaa yaa samaysa yaa laga sameeyaa hadda iyadoo sinaaci ah oo laga barbar sameeyana way jirtaa xariirtaas ragga waa ka xaaraan haweenkana way u bannaan tahay marka xariirtaas oo weliba ta ugu qaalisan ah ee ayuu huwiyey xariirtaasoo ahdaahu ilayhi uu soo hadiyeeyey ahdaahu abudardaa uu soo hadiyeeyey ahdaahu xariirta uu soo hadiyeeyey ilayhi isaga bil amsi shalay axadu tujaari liman baayac mushtari ah midkood nin baayac mushtari ahaa ama ahaa ganacsade kuwaasoo alqaadimiina oo ka yimid calayhi isaga u yimid min alyamani yeman uga yimid maadaama ay ganacsado ahaayeen ganacsatayaal ahayn xidhiidh waxay lahaayeen yeman yeman baa lagu samayn jiray dharkaa xariirta ihiyo halkaasuu dharku ka iman jiray waqtigii nabiga sala allahu calayhi wasalam marka ilaa waagaas yamani waxay ahayd dal dal dal ilbaxa ayay ahayd oo warshado leh marka waxaa meeshaa laga garanayaa sida uu u xushmaynayay sanamkiisa walamaa markii irtafacat ay sare usoo baxday usoo kacday ashamsu qoraxdii kaadara wuxuu ka baxay abudardaa'i mansilahu gurigiisa ayuu ka baxay mutawajihan isagoo u jeeda ilaa matjarihi dukaankiisi dukaan buu lahaa dukaankiisiibuu aaday hurdada markuu ka toosay sanamkiisiibuu aaday sanamkiisiibuu xushmeeyey barafuun iyo wuxuu marin kari buu mariyey maradii cusbayda xariirta ahayd ee loo saaray ee loo keenay ee hadiyadda loogu keenay buu huwiyey wuu salaamay kadib wuu qureecday wuxuu aaday dukaankiisii fa idaa isla markii uu guriga ka soo baxayba shawaaricu yathrib magaalada yathrib wadooyinkeedii yathrib waxaa la dhihi jiray magaalada madiine intuusan nabigu usoo hijroonin markuu nabigu usoo hijrooday sala allahu calayhi wasalam ayaa madiina almunawara loo bixiyey fa-idaa isla kolkaa uu gurigiisa ka soo baxayba shawaaricu yathrib magaalada yathrib wadooyinkeedii shawaaricda waxaa la yidhaha wadooyinka waaweyn wadada dheer baa la yidhaahdaa shawaaricdeedii wadooyinkii wadooyinkeedii waaweynaa iyo wa turuqaatiha iyo wadooyinkeeda guryaha dhex mare ee yaryar tadiiqu waxay la buux dhaafta oy cidhiidhi la noqotay biatbaaci muxamedin nebi muxamed sala allahu calayhi wasalama dadkii raacay ee islaamnimada ku raacay ee rumeeyey islaamkii iyo risaaladii uu la yimid dadkii raacay dadkii asxaabta ahaa ama ha ahaadeen muhaajiriintii maka ka timid ama ha ahaadeen ansaartii meesha deganayd ee islaamka gashay ee islaamka raacday ee nabiga raacday kuwii ayaa magaaladii oo dhan iyo wadooyinkii oo dhan buuxiyey oo buuxdhaafiyey saas u arkay maxay ahaydna xilligu muxuu ahaa wahum iyaga oo asxaabta nabigu caa-iduuna ka soo laabtay min badrin dagaalkii beder ee lagu guulaystay ayay ka soo laabteen wa amaamahum asxaabta hortoodana waxaa socday afwaajul asraa kooxo kooxa kooxo oo maxaabiis ah oo min qurayshin quraysh ah ilaan sida laga warqabo en siiradii kusoo aragnay toddobaatan maxaabiisa ayaa laga soo qaqabtay toddobaatanna berigaas dad yar ma ahayn maxaa jira dadku sidaa uma badnayn waagaas faswara wuu iskaga jeestay canhum nimankii wuu iskaga jeestay ama ha ahaato asxaabtii ama ha ahaado masaxaabiista ay wadeen iyo arrintan dhanba markaa isaga lama aysan qumanayn oo mushrik buu ahaa ma soo islaamin arrintan dhan lama qumanayn marka ma danaynina wuu iskaga jeestay wuu arkay laakiin wuu iskaga jeestay faswara ay acrada wuxuu ka jeestay canhum iyaga asxaabtii iyo maxaabiistay wateen iyo dhan ma danaynina wuu iskaga jeestay laakina hase ahaatee eh maa labitha ma sii joogjoogin waxaa laga wadaa isla kolkii uu ka jeestayba arrin baa ku soo dhacday oo kasii jeedsigiisii ma uusan ku sii soconine wuxuu ku soo jeestay asxaabtii qaar ka mida laakinahu hase ahaatee abudardaa maa labitha ma uusan wax badan kusii nagaanin kajeestigii uu ka jeestay asxaabta iyo maxaabiista ay wateen iyo qadiyadan cusub ee soo jiidata dadka an aqbala inuu ku soo jeestay calaa fatan wiil dhallinyaro ah oo minhum asxaabtii ka mid a wiil dhallinyarada asxaabtii ka mid a ayuu ku soo jeestay wiilkaasoo yantami ila alkhasraj qoyska isagu uu ka dhashay ee reer khasraj ku abtirsada wiil ku abtirsada u yaqaanay waa dad isodayqiine wiilkii ayuu kusoo jeestay wasa'alahu wiilkii wuxuu weydiiyey can cabdilaahi bni rawaaxa war wuxuu yidhi cabdulaahi bni rawaaxa bal ka waran saaxiibna way ahaayeen aad bay saaxiib u ahaayeen qaraabana way ahaayeen deris bay ahaayeen xataa walaalo ayay ahaayeen walaalo wada dhashay ma ahayn laakiin way wada walaaloobeenoo soo nabigu sala allahu calayhi wasalama ansaar iyo muhaajiriin ma walaalaynin dhaqankaas walaalaynta ah wuu ka jiray carabta laba ruuxan wada dhalanin inay walaalo oo kale iska dhigaan oy wax walba wadaagaan oy nafta iyo nolosha iyo wax walba wadaagaan way lahaan jireen marka cabdulaahi bnu rawaaxa oo dee saxaabiga la yaqaano ah iyo abudarda ama cuwaymir ibni malik alkhasraji waxay ahaayeen laba nin oo saaxiiba oo islaamnimada ka hor ama jaahiliyadii walaaloobayna way ahaayeen marka saaxiibkii ama walaalkii ayuu weydiiyey uu yidhi war ninkii talow nolol ma ku soo noqday meeshan dagaal baa ka dhacaye laakin hase ahaatee maa labitha an aqbala calaa fatan inuu kusoo jeestay wiil dhallinyaro ah oo minhum asxaabtii ka mida kaasoo yantami ku abtirsada ila alkhasraj khasraj ay isku reer yihiin wa sa'alahu wuxuu weydiiyey can cabdilaahi bni rawaaxa ayuu weydiiyey war bal ka warran buuhi ninka cabdilaahi bni rawaaxa ah fa qaala lahu wuxuu ku yidhi fa qaala wuxuu ku yidhi lahu abudarda alfata wiilkii alkhasrajiyu ee reer khasraj laqad ablaa wuxuu muujiyey filmacrakati dagaalka wuxuu ka muujiyey akrama albalaa wacdaraha ugu quruxda badan ee ugu fiican ayuu ka muujiyey wacaada wuuna soo laabtay saaliman isaga oo bad qaba haaniman soona haniimaystay oo soo guulaystay oo haniimadna soo qaatay wa tam-anahu calayhi waanuu dejiyey oo inuu ninkii saaxiibkii ahaa ama walaalkii ahaa uu bad qabo ayuu ku dejiyey naftiisii baa degtay uu farxay walam yastakrib lama yaabin alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa ee muslimka ahaa ee saxaabiga ahaa su-aala abidardaa weydiinta uu weydiiyey abudardaa can cabdulaahi bni rawaaxa uu weydiiyey su-aasha iyada ah lama yaabin maxay tahay sababtu waa limaa kaana wixii ahaa oo yaclamu nnaasu dadka ay ogaayeen jamiican dhammaanba dadka dhani ay ogaayeen oo min awaasiri alukhuwa xidhiidhka walaaltinimo xidhiidhka walaaltinimo ee allatii xidhiidhkaasoo kaanad ahayd tarbitu tii isku xidha baynahumaa labadooda abudardaa iyo cabdulaahi bni rawaaxa xidhiidhkii walaalnimo ee isku xidhaysay ayay dadka dhani ogaayeen amay ka warqabeen daalika arrintuna waxay tahay lianna abadardaa ninka la yidhaha abadardaa iyo cabdulaahi bni rawaaxa kaana waxay ahaayeen muta-aakhayni laba walaaloobay filjaahiliyati islaamka ka hor kuwo walaaloobay bay ahaayeen oo niman walaalo aho naftu iyo wax walba ay ka dhexeeyaan bay ahayd falamaa jaa alislaamu islaamku markii uu yimid uu magaalada madiine soo galay ictaqanahu ictanaqahu islaamkii waxaa galay ibnu rawaaxa cabdulaahi ibnu rawaaxa wuu islaamay oo islaamkiibuu galay ee islaamka uu galayda hadda waxaa la yidhi ictanaqa maxay tahay ictanaqa cunuq bay ka timid cunuq waa qoorta ama luqunta halkaa luqunta marka qoortuu gashaday wey islaamkii iyuu qoorta gashay sidii maxaa koorta la gashadaa qoorta maxaa la gashadaa kuusha gabdhuhu kuusha way gashadaan haweenku tusbaxa waa la gashadaa biladaha laysasiiya waa la gashadaa marka wixii qoorta la gashado ama qoorta la sudho xoolaha qoortaa wax loogu xidhaa geela koortaa loo geliyaa waxyaabo kalena waa lagu xidho qardhaasiya iyo ay ka mid yihiin marka tii baa lagu shabahaya wixii aad qoorta gashatay oo kale yacni islaamkiibuu galay wuu islaamay wa acrada waxaa ka jeestay canhu islaamkii abu dardaa abu dardana islaamkii uu ka jeestay oo ma gelin ilaa beder oo sanadkii labaad ee hijrada ah marka islaamku wuxuu ku jiraa magaalada madiina ilaa afar sano taqriiban yuu ku jiraa haddii laga sii bilaabo ee lixdii wiil ee islaamka soo gelisay ee nabiga kula kulantay mina ee soo islaamtay ee islaamka gelisay ee ascad ibnu zaraara uu madaxda ka ahaa ee kadibna maaragtay dad badan soo islaamiyey ee sanadkii labaadna lagu soo daray miscab ibnu cumayr ee dadku ay bateen ee sanadkii dambe labiyo toddobaatan ay beecada nabiga la gashay sala allahu caleyhi wasalam hijraduna ay bilaabatay iyo dagaalkii beder oo sanadkii labaadee hijrad ahaa intaas muddo lagu qiyaasi karo shan sano oo islaamku uu magaalada madiine ku jiray ayuusan soo islaamin abudarda laakiin hase ahaatee daalika arrintaa iyada daalika ismul ishaaruhu waxay ku dhacaysaa labadaa nin ee saaxiibka ahaa in cabdulaahi bnu rabaaxan uu islaamka soo galay abudardaana uusan soo gelin arrintaas oy laba diinood kale noqdeen arrintaasi lam yaqtac ma goynin maa bayna arajulayni labada nin waxa u dhexeeyey oo min wathiiqi al awaasiri xidhiirhka adag ah wathiiq wathiiq waxaa la yidhaha xidhiirhka aan gu'i karaynin ee adag ee miiciga ah xidhiirhkaas adag aan la goyn karaynin ee labadooda ka dhexeeyey ma aysan goynin ama ma go-in wixii u dhexeeyey ee xidhiirhkii aad ka ahaa inuu midkoodna islaamin midna uusan islaamin meesha waxaa laga qaadanayaa haddii nin aan muslin ahayn aada saaxiib tihiin mar haddii uusan ahayn qof marka dagaal ku jira oo islaamka la dagaalamaya hadduusan ahayn inay fiican tahay inaad xidhiidhiso ood macaa maaragtay si fiican ula dhaqanto maxaa jira dhaqankaagaa wanaagsan baa laga yaabaa inuu ku soo islaamo laakiin haddaad goyso oo tidhaahdo waad gaalowday oo kula hadli maayo si uu ku soo islaamayaa id cilladu ama sababtu waxay tahay oosan xidhiirhkii u goyn dalla wuxuu ahaaday cabdulaahi bnu rawaaxa cabdulaahi bnu rawaaxa wuxuu ahaa oo kii islaamay ihi yatacahadu kii daryeela abadardaa saaxiibkii ama walaalkigiisii abadarda ah wuxuu ku daryeeli jiray biziyaarati booqasho markasta wuu soo booqan jiray wa yadcuuhu ila lislaami islaamkana wuu ugu yeedhi jiray wa yuraqibuhu wuxuu jeclaysiin jiray abudardaa fiihi islaamka ayuu jeclaysiin jiray wayasafu wuxuu ka xumaan jiray uu ka maaragtay aada iyo aad u muujin jiray inuu ka xun yahay calaa kulli yowmin dharaar kasta maalin kasta oo maalintaasoo yamdi gudubta oo min cumrihi cimrigiisa ka mida wa huwa mushrikun isaga oo mushrigahon soo islaamin yuu aada iyo aad yuu uga xumaan jiray marka darsi baa meeshaa ku jira qofkii ay saaxiib yihiin ma badna oo hadda ruuxii mun soomaaliya ku nool ma ma badna inuu inuu leeyahay qof saaxiib oon muslim ahayn allaahuma kuwa uun la shaqeeya dee dad oo hay-ado ay dad aan muslimiin ahayna ka shaqeeyaan laakiin dadka dibadaha ku nool waxay yeelan karaan ama dhici karta dad badan oo saaxiibo ah oon muslimiin ahayn marka dadkaas in loo muujiyo dhaqan wanaagsan oo islaamnimada ka tarjamaya oo akhlaaqda islaamka ah oo inaad runta ballanta oo mar walba la waxeeyo ballanta oo mar walba la oofiyo runta oo mar walba la sheego khiyaanadoo la iska ilaaliyo shaqo wanaagsan shaqada on la googo waxaas waxay qofkay soo jiidanaysaa oo wuxuu leeyahay khamrada oodan cabbin daroogada oodan u dhowaanin waqtiga oon la luminin waxaas markii aad dhaqankaa wanaagsan yaa qofka soo jiito lagu soo islaamaa hadalka aad hadlayso waxaa ka muhiimsan oo ka saameyn badan uu qofku ku saamoobi karaa wuu kusoo islaami karaa dhaqanka wanaagsan marka cabdulaahi bnu rabaaxa sidaas dhaqankaas ayuu saaxiibkii kula dhaqmay ugu dambaystiina haddee wuxuu noqday ninkaas adduunyo oo dhan ka tegay ee u go-ay cibaadada ilaahay darsigan intaas ayaan kusoo kusoo koobaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam wassalaamu calaykum waraxmat ullah